wamaa ataa wixii yimid fiihi kitaabka dhexdiisa bikayri ljasmi jasmi wax aan ahayn ku yimid siiqatu tamriid wixii ku yimid dukira iyo qaala iyo waxyaaba lamido ku yimid waxaan ujeeda wayudkaru iyo qiila iyo dukira iyo waruwiya iyo ayuu ku yimid siiqatu tamriid waxay ku yimaado waay fa fiihi maqaalun waraahbaa kusoo war baa ku jira waqad awdaxtu waanan cadeey amilata dalika kaagaas amiladiisa fi nukati cala bni salax kitaabkaasaan ku cadeeyo annukat calaa kitaabi bni salax laba mujalada mana dhamaystirin sheekha kitaabkan mudarifka iyo meelahaas uga tegey taqriiban ayuu uga tegey ana waana kitaab mustalaxa aada u faa'iido badan sheekhu marka halkan wuxuu ka hadlay ibni salax uu baraarujiyey kitaabka tacliiqa uu ku dhacay xadiidka mucallaqa kitaabka uu ku dhacay hadduu yahay kitaab sixa la laasimsaday waxaan leenahay wixii uu siiqatuljasmi uu ku tacliiq ahaan ugu sheego siiqatuljasmi waxaa la yidhaha wuxuu yidhi qaala fulaanun facala fulaanun oo kale hebel saasuu sameeyey wa kaana yaquulu kadaa buu dhihi jiray eraya noocaas oo kale isticmaala wixii noocaas oo kale ah oo siiqatuljasmi uu u sheegay cindahu saxiixuu ka yahay musanif ninkaas sixada laasimsaday kitaabkaas laakiin wixii uu yidhi qiila iyo waruwiya iyo uu yidhi iyo wayudkaru ayadu siiqatu tamriid uu ku wariyey yacni qad takunu qad yakunu saxiixan waqad yakunu daciifan saasuu ka hadlaya isku soo duudu tacliiqa saxiixeynka bukhaari iyo muslim bukhaari wuu ku badan yahay muslim ilaa afar iyo toban meel camalay gaaraya tacliiqaadka muslim waa afar iyo toban wax lamida meelaas amaa kuwa bukhaari lama tiri kara baab walba waxaad ku arkaysaa inta badan tacliiqaadka ka buuxa sooma garan bal axaadiidta qaar oo tacliiqaadka ku werina oo tacliiqa ku werina waa fara badan yihin ujeeddada markaa bukhaari oo tacliiqa uu werinayo iyo axaadiidta mucallaqaadkana waxaa aad u qoraayo hadisaariga muqadamada fatxulbaariga ujeeddooyinka oo markaa bukhaari ka leeyahay ujeeddooyinku waxay noqon karaan qaarkeed yacni kitaabka inuunan dheeraynin kitaabka inuusan dheeraynin waxaa laga yaabaa xadiidkan isagoo mutasil ah inuu meel ku inuu meel ku weriyo wuxuu diidaa marka inuu ku celiyo haddana xadiidkii markaasuu marka labaad isagoo mucallaq ku keena maalan xadiid dheer oo sahl ibnu sacad oo werinaa kitaabu salaad oo ku werinaa kitaabu libaas markuu tago wuxuu leeyahy baabun kada wa qaala sahlun qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam midaan dambe marka waa xadiidkii hore oo uu tacliiq ahaan usoo werinayo marka axaadiidta mucallaqaadka bukhaari ku jirto qaarkeed iyadoo mutasila kitaabkaay ku jirtaa qaar iyadoo mutasila kitaabka ay ku jirtaa oo wuxuu u diida inuu usoo celiyo waxaa weeyaan inuusan asaaniidda dheerdheer inuunan celcelinin bukhaarina mukararaad ma laha ogaada dad badana waxay u maleeyaan bukhaari inuu mukararaad ma laha bukhaari mukararaad badan waxaa weyaan bukhaari marka axaadiista oo celina aada fiiriso laba sanaday kala yihiin xadiidkii waa isla matnigu waa hal laakiin marka uu inta sanad ku keeno baabka kalena sanad kaleu ku keena sida xadiidkii kaasoo kale marka mukarar waay lama dhihi karan qofaan fanniga aqoonina mukarar u arka maan mukarar ma aha sababtoo faa'iido kalaa ku jirto sanad kalaa meeshaa heshay soo ma garan dadka aan xadiidka aqoonina iyagu mukarar u yaqaano marka waxaa laga yaaba saddex baabo isku xigto in hal xadiid uu soo noqnoqdo markaas waxay ku leeyihin waa iska soo celceliyey bukhaari waa iska soo celceliyey maaha haddaad u fiirsato dariiqan iyo kan iyo kan saddex dariiqoo kala duwan shuqul aan isku leh suma garan marka inuu tacliiq sameeyo marka imaamulbukhaari inuu tacliiq sameeyo waxaa ka keenaysa mararka qaar inuunan soo celcelinin hal sanad inuusan kusoo celinin mar labaad waxaa kaloo tacliiqa bukhaari ka keeni karto yani inuu xadiidka shuruudiisa uunan waafaqsanayn qaradna uu ka leeyahay markaasoo kale xadiidka asoo mucallaqoo iska keena wahaakada aqraada iyadoo tiro badan waxaa ka helaysaan hadisaariga laakiin muhiimku hadda waxaa waaye sax bukhaari oo kale tacliiqaadka uu keenaayo laba noocood siiqatuljasmi wuxuu ku wariyey wixii siiqatutamriid uu ku wariyey wixii uu siiqatuljasmi ku wariyey cindahu waa ka saxiix sa agtiisa saasuu ibnu salaax uu leeyahay waa dhici kartaa marka wixii siiqatuljasmi uu ku wariyey inay cillo yeeshaan laftirkeeda waa dhici kartaa oo xadiid hadda zakaadka ku jira oo oo uu cilaynayo jiro imaam waqaala daawuus can mucaad waqaala daawuus can mucaad buu leeyahay xaafidka waa cilaynaya inqidaaca ku jira leey daawuus iyo mucaad isma waa baynahumaa waxaabaa ku jira siiqat ljasmina waa ku wariyey bukhaari kaasoo kale marka waxa siiqatuljasmi uu ku wariyey laftirkooda waxay u baahan yihin marka iyado laftirkooda waa in xukunkooda aada loo fiiriyo laakiin waxay u badan tahay wax uu asaga xujaysanaya amaa waxa uu siiqatu tamriid ku wariye marka la baaro laba iyada laftirkeeda loo kala qaada qaarna wuxuu ku keenaa siiqatu tamriid asagoo rabo inuu ku radiyo cidda qabto masalada naftirkeeda ayuu u keenaa maalan masalow taqriirina baabun kada wa kada buu leeyahy masalow taqriirina kadibba wuxuu leeyahy wayuntaru can abi hurayrata kada wa kada baa laga sheegay wuxuu rabaa marka kaanahu marka masaladan dambe abu hureyre laga sheegay daciif waay inuu dhaho rabaa marka wixii siiqatu tamriid uu ku wariyey labaad u kala qaadane wax uu bukhaari u keenay fii maqaami raddi kuwaas waa daciif badankood sida ay u badan yihin kuwaas waa daciif iyo wax uu u keensaday fii maqaami inuu wax ku radiyo aan u keenine inuu isagu istinaas iyo istishaad ka dhigto u keenay kuwaasoo kale qad yakuunu saxiixan waqad yakuunu xasanan waqad yakuunu daciifan kolley bukhaari ninkii daraaseynayan waxyaabahaas ad usii baahan laakiin inaan kusii dheerdheerana ma aha laakin wixii siiqatuljasmi uu u wariyey uu ku wariyey badankooda waa saxeex wixii siiqatu tamriid uu ku wariyeyna qad wa qad muhiimku intaas siiqatu tamriidkana waa ruwiya iyo wayudkaru iyo waxyaabaha saas oo kale ah yaa siiqatu tamriid layidhaha wathani ka labaad intaa marka tacliiqiiba wathani marka xaggee u laabaneen waxay u laabanaysaa ow min aakhirihi bacda taabiciyi bay u laabanaysa ow min aakhirihi bacda taabici saqdiga sanadka hadduu ku dhaco sanadka aakhirkiisa meesha taabiciga ka dambayso wathaanii kan labaad wahuwa maa waaye saqada dhacay min aakhirihi aakhirkiisa xaggiisa ka dhacay man bacda taabiciyina ou dhacay taabiciga gadaashiisa axad ah man ou dhacay bacda taabiciyi taabiciga gadaashiisa huwa kaasi almursalu baa leeraa mursal kaasi mursalaa leeraa kaas wixii taabiciga gadaashiis ka dhaco mursala ayaad dhahaysa masalan maalik can naafic qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam taabicigan gadaashiis yaa dhacay waxaa dhacay taabiciga gadaashiis ayaa ayaa ayaa ayaa ayuu ka dhacay saxaabi ma dhehaysid wax dhacay ma ogid adiga inuu saxaabi yahay waa dhici kartaa inuusan ahaynna waa dhici kartaa taabici taabici ka warinaya imaad doona saa ku waad arki doontaan waxaa weeyaan marba haddii taabiciga gadaashiisa saqdiga uu ku dhacay mursalaa la yidhaha horta magaciisa qabso haddii lagu weydiiye marka ma tacriifu lmursal waa maxay waxaad leedahay maa adaafahu taabiciyu ila nabiyi sala allahu alayh ali wasalam wixii taabiciga uu nebiga u idaafeeyo oo u tiiriyaa mursal la yidhaahdaa ayib mursalkan marka waa ugu daran yahay ogo culamada qaarkood keligiisa kitaabka alifay wa miman allafa waxaa ka mid ah alxaafid alcalaa'i kitaab la yidhaahdo u leeyahay jaamic taxsiil fi axkaami almaraasiil oo matbuuc aho juz kabiir weyn aad u faa'iido badan yahay mas'ale kastoo mursalka ku jirtana waa uga hadla halkaas u baxsiya matbuuc waay wa suuratuhu mursalka suuradiisa an yaquula taabiciyu taabicigu inuu yidhaahdo waaye sawaaun taabiciga waxaa isku mid ahaaya sawaaun waxaa isku mida kaana kabiiran ahaaya mid weyn ow sagiiran ahaaya halkaas wuxuu rabaa inuu tacriif bacd alculamaa ay qabaan inuu ku dafciyo rabaa culamada qaarkooda mursalka waxay ku tacriifiyaan taabiciga weyn wuxuu nabiga u tiiriyey leeyihi weynkaasoo diida isagu marka markaasuu ku yidhi sawaaun kaana kabiiran aw sagiiran taabicigu ama ha weynaado ama ha yaraado ku yidhi xagga tacriifka mursalku wixii taabiciga uu nabigu u tiiriyey calayhi salaatu wasalaam wa suuratuhu an yaquula taabiciyu sawaaun kaana kabiiran aw sagiiran qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama kada aw facala kada aw ficila bixadratihi kada markuu saddexdan ow ow soo celinayan wuxuu kuu diidaa mursalku waa ka guda weyn yahay inuu taabicigu qaala rasuulullahi dhaho xataa haddou dhaho rasuulka waxaa sameeyey baa mursal saddexdii sunnada ay u qeybsantay mursalku waa ku dhacaa sunnada meeqaa loo qeyb qowli ficli taqriir soo maa intaas hadduu taabicigu nebiga u nisbeeyo ama qowl ha noqdo wuxuu u nisbeynaa ama ficil ha noqdo ama taqriir ha noqde mursal waa kulli ow naxu daalika ama xaaladii nebigu ka warrama zuhriyo kale wuxuu yidhi kaana rasuulullahi kada wa kada buu ahaa saasuu u ekaa buu yidhi nebiga mursal naxu dalika waa xaaladii rasuulka wainamaa dukira waa la sheegay mursalkii fii qismi lmarduudi baa lagu sheegay isaguna sababta waa maxay liljahli jahli laga jaahilaya bixaali lmaxduufi kan la gooyey xaalkiisa saasaa isagana marduudka loogu daray halkan marka la soco tacriifu lmursal uu kuu sheegay suuratuhu uu kuu sheegay uma xukmuhu buu hadda kuu sheegay xukunkiisa waa maxay xadiidka mursalka marduud waa daciif sabab uu daciif ku yahay maxduufkan la gooyey xaalkiisa oo jaahil laga yahay liannahu maxaa yeelay yuxtamalu waxaa suurtagal noqon karto an yakuuna saxaabiyan inuu yahay ninka kan la gooyey wayxtamal waxaa suurtoobayeysa an yakuuna taabiciyan inuu yahay waa la suuro gelin karaa waxaa kaloo la suuro gelin karaa inuu taabici yahay soo ma taabici baa qaala rasuulillah yiri ninka ou gooyey waa dhici karta inuu saxaabi yahay waa dhici kartaa inuu taabici yahay wa cala athaani haddaan qabanno ixtimaalka labaad ka socda meeshaan wa cala athaani ixtimaalka labaad haddaan qaban oo ah kan ou gooyey inuu taabici yahay haddaan qabanno yuxtamalu waxaa la ixtimaal ixtimaal gelin karaa an yakuuna taabicigaasu inuu yahay daciifan daciif inuu yahay dhici karta wayuxtamal waxaa kaloo suurtagal an yakuuna hiqatan inuu yahay taabiciga la gooyey inuu hiqa yahayna waa suurtagal wa cala athaani haddaan qabanno ixtimaalka labaad oo ah inuu hiqo yahay qabo yuxtamal waxaa suuroodo an yakuuna inuu ahaa inuu yahay saxaabiga taabicigani xamala inuu xambaaray xadiidka xamala alxadiida inuu xadiidka xambaaray can saxaabiyin inuu kasoo xambaaray waa dhici kartaa wayuxtamal waxaa kaloo la suuro gelin karaa an yakuuna inuu yahay xamala inuu kasoo xambaaray can taabiciyin aakhara taabici kale taabicigan inuu taabici kale kasoo xambaaray ayadana dhici karta soo maa nacam ayb wa cala ahaani ixtimaalka labaad haddaan qaadno taabici labaad in laga soo xambaaray fayacuudu lixtimaalu ixtimaalkii baa soo noqonaya soo noqonaya taabicigan inuu daciif yahay dhici karto inuu hiqa yahay hadduu hiqa yahay isaguna inuu nin kale kasoo xambaaraa dhici karto taabici kale soo maa wayatacadadu arrintaa marka waa waa tacadudaysaa way badanaysaa imaa bitajwiizi alcaqliyi bay ku badanaysaa cadadku aad u badan karaa imaa bitajwiizi alcaqliyi haddaan caqliga ku fiirino yani tajwiiz caqli waxaa la yidhaha caqligu wuxuu jaa-is ka dhigi karaa tiradu inay aada ubadnaa u badnaa karto caqligu taas wuxuu ka dhigi karaa macquul waxaa dhici karta taabicigan inuu kasoo xambaaray taabiciyaal tiro badan yani taabicigan inuu ka xambaaray taabici kale kan kale inuu taabici kale ka xambaaray kan kale inuu mid kale ka xambaaray caqli ahaan waa suurtagal wa soo ma garanaysa taabiciga iyo nebiga inay isku jiraan toban qofood suurtagal ah iyo labaatan qofood caqli ahaan waa suurtagal soo ma garan hadda imaa bitajwiiz alcaqliya fa ilaa maa laa nihaayata tiro aan xad lahayn fa ilaa maa laa nihaayada ugalama jeedo yacni maanta dhan waa iska soconaya nebigana lama gaarayo caqligu saas oo banaynaa kama wado ee ilaa maa laa nihaaya waxay u jeedaa cadad aad u tiro badan waa mubaalaqa u waa mubaalaqa saasay saasaa marka culimmadu ay dhahaan ayb failaa maa laa nihaayata lahu waxaan nihaaya lahayn ilaa laga gaaro wa imaa bilistiqraa'i caqliga haddaan iska dayno ragga muxadisiinta ah waxay tatabuci wa imaa bilistiqraa'i baa cadadku ku badan karaa tatabuci tatabuca iyo istiqraa' intuu ku gaari karaa cadadka marka fa ilaa sittatin lix aw sabcatin toddoba istiqra marka la feeriye waxaa lahaaya toddoba taabiciyo xadiid iska werinaysa lahay toddoba mid kale oo ka werinaysa meeqaa marka udhexay karta marka xadiidka toddoba qofooda saxaabigii asaga toddoba inay udhexaysaa dhici karta todobadaas in la baaro so uma baahanaysa m mursalku saasuu daciif ku noqon wa huwa kaasi toddobadaasi akharu maa shaykan ugu badan waa wujida hadad midka ugu badanoo wujida la helay waay min riwaayati bacdi taabiciina taabiciinta warin riwaayadooda taabiciin taabiciinta qaarkood riwaayadooda can bacdin ay ka wariyaan wuxuu ku leey marka taabiciintii oo qaarkood qaar kale ka wariyaan toddobaa istiqraa' lagu arkay amaa caqligu isaga wuxuu xataa banayn karaa labaatan soddon inay gaarto fain curifa haddii la garta marka min caadati taabiciyi taabiciga caadadiisa haddii lagu ogaado annahu isagu laa yursilu inuusan irsaalinaynin xadiidka ilaa can iqatin maan cid kale uusan ka irsaalinaynin fadahaba jumhuuru lmuxadisiina waxay ku tageen muxadisiinta badankood ila tawaquf in laga istaaga xataa libaqaa'i lixtimaali ixtimaalkii oo baaqi a dartiis wahuwa axadu qowley ameda imaam axmed labadiisa qowl mid ka midan wathaaniihimaa labada qowle axmed midka labaadna wahuwa qowl maalikiyiina wlkuufiyiina waayo yuqbalu mulaqan waa la aqbalaa sidiisaba wa qaala shaaficiyu shaaficina wuxuu yihi radia allahu canhu yuqbalu waa la aqbalaya in ictabada haduu mursalku xoogeysto in ictabada hadduu xoogeysto bimajii'ihi imaatinkiisa uu ku xoogeysto min wajhin aakhara uu ku yimaado wejkaas oo yubaayinu ka duwan aduruqa aluulaa duruqdii hore ka duwan musnadan ahaya wejka dambe ee xoojinaya musnadan kaana ahaya ow mursalan ama mursal kale ahaya liyatarajaxa maxaa loo leeyahay ariiqan waa inuu ariiqi kale ka duwan yahay liyatarajaxa si uu u raajix noqdo ixtimaalu kowni lmaxduufi midka la gooye ahaanshadiisa hiqatan inuu yahay fii nafsi lamri xaqiiqada halkan sheekh wuxuu uga hadlaa mursalka culummada ma aqbaleen yani mursalka inuu marduud yahay waa aragnay culummada maxay ka qabaan marka madaahibta ama aimada wuxuu ku yidhi ninka taabiciga caadadiisu hadday tahay xadiidka irsaalinaya taabiciintu laba nooc waay ragga qaar maraasiishooda waxaa la yidhaahdaa mursalu fulaanin shibhu riyaax ama shibhu riix hebel mursalkiisa waxaa lagu leeya waa dabayl oo kale waa iska socdaan kaas mursalkiisa waxba lagu laxna laguma xoojisto waana daciif raxmakallah soo ma garan mursalu fulaan ka riixa lagu leeya dabayl camal ama waxaa lagu leeya fulaanun hebel ninka la yidhaha yursilu caman daraja yani wuxuu ku leeyahay caman daraja wawalaja saas oo kale ah hebel ninka la yidhaha qof kastoo socdo iyo qof kastoo soo galo oo ka irsaaliya xadiidkan bimacnaa waxaa weya waasitadan uu goynayo uma kala fiirsanayo nin daciifa iyo nin hiqaa wax alla waxu arko waa iska goyna kaasoo kale isaguna ninka ka hadlaa ma aha sooma garan ragga qaarkoodna laa yursiluuna ilaa can ithiqaati unbay ka irsaalinayan markay leeyihiin qaala rasuulullah cidda ay goynayaan waa ciday ayagu ogyihiin oo hiqa ah sooma garan marka masalada wuxuu ku sheegaa ragga ayagu la ogaado istiqraa' lagu ogaado inaysan ridaynin oysan goynaynin ilaa rag iqa ma ahane kaas mursalkiisa maxaa laga yeela wuxuu ku yidhi jumhuurulmuxadisiin waxay ku tageen laftirkiisa waa laga istaaga mar hadduu ixtimaal meeshaan imaaday waa laga istaaga soo ma garan waxaana dhici karta inuu isagu iqo u arko keyrkiina aan u arkin in marka jumhuurta labada qowle imaam axmed qowl kamidana jumhuurta waafaqsan yahay oo in laga istaaga ah masaladaas aan ka hadlayna mala socotaan tan aan ka hadlayna waxaa weeyaan waa nin xadiid taabiciga irsaaliyo oo xadiidka laakiin markuu goynayo aan ka goynin ilaa iqa unba xagfaabis ninka daciifkaasoo xaggiisa xa kama irsaalinayo kaas waa midka laga tawaqufayo jumhuurta ay ka tawaqufayo wa haanihimaa labada qowle axmed mid keeda labaad wa huwa qowlu lmaalikiyiina waalkuufiyiina waayo kuufiyiinka xanaafta u jeedaayo yuqbalu mutlaqan mursal sidiisa waa la aqbalaa idan marka madaahibta maalikiyiinta maalikiyada iyo xanafiyada xanaabiladana riwaayada riwaaya oo imaam axmed uu leeyahay qowl imaam axmed uu leeyahay ama riwaaya imaam axmed uu leeyahy marka la fiiriyo waxay qabaan in mursalku xujo uu yahay oo la xujaysanayo oo ayagu way aqbalaayeen mutlaqanba imaamu shaafici ayaa isaga marka aimada afarta wuxuu yidhi maya lama aqbalaayo mursalka iskiisa waa u marduud waxaa la aqbalaa oo keliya buu yidhi haddii wax xoogeeya loo helo oo yani mursalku haddii cawaadid haduu helo cawaadidulmursal maxaa mursalka xoogeey kara marka dhowr waxyaabood baa mursalka lagu xoogeeya mursalka waxaa xoogeey kara mursal labaad soo ma garanin xadiidkii maalan taabici ibnulmusayaba wuxuu yidhi qaala rasuul lah sal slam kada haddana xadiidkiis waxaa la arkay acmash oo kale waxaan ujeedaa acmash maay calqama calqamata bnu qays annakhaci baa isna wuxuu yidhi qaala rasuulu lah sal slam kada ujeeda labadooda waa isla xadiidkii hal xadiisay warinaayaan labaduna nin kasta waa irsaaliye xadiid mursal ahaan uu ku labadan waa isxoojinayaan xadiidku xasan oo noqona marka soo ma garani laakiin marka mursal mursalka lagu xoojinayo waxaa shardi ah labada qof labada taabici inaysan isku shuyuuq ahayn ayaa la shardina si hadhow marka ninka la xadfo uusan hal un u noqonin labadan taabici hadday isku shuyuuq yihiin labada taabici ee xadiidka irsaalinayso qaala rasuululah mid walba uu leeyahay hadday isku shuyuuq yihiin waxaa la dhihi karaa war ninka uu kan xadfay yaa kanna uu xadfay meesha halkii nin unbaa maqan soo ma garanin marka xoogaa weli qalbiga kuma degana laakiin taabici madani ah iyo taabici kuufi ah markay hal xadiid nina mursal u wariyey ninkan kalena mursal kale u wariyey de laba shuyuuqay kala leeyihin waxaa laleeyahay xadiidkanna dariiqu ku yimid kanna dariiq kale ku yimid qalbigu marka waa ku degan yahay labada dariiq waa laysku xoojina ma fahamteen marka meeshaas laakiin hadday isku shuyuuq yihiin ma laysku xooji karo sababta ixtimaalkii hore ayaa baaqi ah weli soo ma garan ayb marka waxaa kaloo mursalka lagu xoojiyaa xadiid kale oo musnad ah mursalka waxaa lagu xoojiyaa xadiid kale oo muttasil ah oo saxiix ah xadiid kale oo saxiixa ayaa halkan ku yaala masalan xadiid oo muslim wariye halkan ku yaala abu daawuda isla xadiidkii lagu wariye laakiin mursal ahaana lagu wariye riwaayadan mursalka oo abu daawuud waxaa lagu xoojinaa midda muslim ee mutasilada ah soo ma garan wa xadiidka matniga waa isku mid u ah laakiin mursalkaanaa la rabaa in lasoo xoojiyo musnadkan kalea xoojina waxaa laga yaabaa inaa is dhahdo oo maxaa lagu falaa mursalkan maa musnadkan la qaato mursalkaana layskaga dhaafa waxaa lagu falayaa hadhow mas'aladan waxaa la odhanaya laba xadiidaa kusoo aroortaa la dhaha saa darteed haddii xadiid kale oo maqbuula oo caarido casharkii dhawaa uga hadlaynay wujuuhu tarjiix waxaa ka mid a xadiidkii laba dariiq ku yimaado waa ka xoog badan yahay xadiidka hal dariiq ku yimaado soo ma garan marka hadhow marka maxay taraya hadhihin marka wuxuu ku taraa macnahaasuu ku taraya hadhow marka haddiiba xadiid mutasila lahay mursal maxaan ku fala haisdhihin saas weliga hal hadli culummada waxaa weya marka waxyaabaha loo qoro daciifkana axaadiista daciifka waxyaabaha loo qoro waxaa kamida ujeedooyinkaasa ka mida in la ogaado baabka wixii kusoo aroora ee daciifa in la ogaado wixii kabmi karo oo hadhow la isku gey karo dadka qaarkooda marka kitaabadan waaba ku wareerna maxay daciifka u qorayaan waana sheegayaan daciifna waa qorayaan kule waa caamo waa kuwaas waxaa nasiib daraa niman wax akriyaa saas dhahay buluugulmaraamka waxay ku leedahay maanta dhan daciifna waayo waa dhahaa muxuu u werinaa buu kule hadduu daciif yahay haddii wuxuu u werinaa baabka wixii ku sugan oo daciifa in la ogaado u werinaa nacam wixii hadhow xadiid kale lagu xooji karan in lagu xoojiyo ma garan fannigan qofku hadduu dakiil isaga yahay oo marmar uu kusoo boodboodo oo derbiga uga soo boodboodo fanniga ee us albaabkiisa uska soo gelin waxaa ka imaanaya udxuukaad aada u tira badan walidaalika waxay qoraayeen dad noocaas oo kale waxaa iska jira waxbay qoraayeen ictibaar iyo shawaahid iyo mutaabacaad ay ka hadlayaan fannigana derbigay uga soo dhacaya oo fanni hadda ay wax ka yaqaanaan ma aha marka wuxuu yidhi taa waa lagu xoojiyaa waxaa kaloo lagu xooji karaa musnad daciif ah xadiid mutasila oo laakiin daciif ah dacfigiisuna ou dhow yahay masalan halkaan mursalaa ku yaallo waxaad aragtay isla xadiidkii oo sanad mutasila ku yimid laakiin nin uu ku jiro daciif ah ama nin sayiulxifdi ah uu ku jiro waxaad leedahay marka dariiqan sayiulxifdiga uu ku jiro ninka daciif ku jira iyo mursalka isxoojinaya hadhow marka masaladii waxay noqonaysaa xadiid xasan ah masale uu kusoo arooray taana soo maydnan garan waxaa kaloo mursalka lagu xooji karaa qowlka saxaabigana waa lagu xoojiyaa xadiid mursala halkan ku haysataa fatwo oo waxaad ku haysaa qowl saxaabiya halkan kalena ku haysaa qowlkii saxaabiga iyo mursalka isxoojinaya waxaa kaloo lagu xoojiyaa fataawa ahlilcilmi ahlucilmigii oo dhan fatwadoodii iyo waxaa iswaafaqsan xadiid mursala fatwadiisa waa isku xoojinay dhawaa intaasba culamada way sheegaan cawaadidulmursala ha yeeshee mursalka la xoojiya waa mursalkeena mursalka la xoojiya waxaa shardi ah waa mursal taabicigiisu ou yahay taabici kabiir ah halkaana u baahan tahay marka taabiciga weynaantiisa taabicigu hadduu yahay taabici weyn iyo mursalkiisu oo xoogeysma amaa taabiciga sagiirka ah culammada badankoodu waxay leeyihiin waxyaabihii hadda aan soo sheegna kuma xoogeysmayo sababtay u dhahay waa maxay taabiciga kabiirka ah waxaa yar ixtimaalkiisa yani inuu taabiciin xadiidkan oo kasoo xambaaray waa yar soo ma garan qays ibnu abi xaasim oo kale taabici weyn waay casharulbashariin uu soo gaaray marka ixtimaalka qays iyo ixtimaalka acmash yaa yaa badan inuu ixtimaalka qays ibn abi xaasim markuu xadiid qaala rasuulullah ku yiraahdo waxay u badan tahay inuu saxaabo ka maqlay waa u badan tahay ixtimaalka xaggaas u badan yahay laakiin taabiciga sagiirka oo aan soo gaarinba saxaabo ama laga yaaba saxaaba waxaan ujeedaa taabiciga sagiirka ah ee laga yaaba inuu arkay saxaabiga ee laga yaaba yani inuu saxaabi isaga u arkay oo keliya ee laga yaaba inuu arkay keliya ee laga yaaba inuu arkay yani hal taabici ama laba taabici inuu arkay yaa yay ku badan tahay ixtimaalka taabicigan sagiirka halka saxaabi arkay waxay u badan tahay inuu xadiidka ka maqlay taabiciin laakiin kan waxay u badan tahay ixtimaalkiisu waxaa badan inuu saxaabo ka maqlay ma fahamteen marka sababta loo leeyahay taabici kabiira markuu werinayo ayaa ayaa ayaa mursalku xoojiis ou galaa ayb waqaala shaaficiyu radia allahu canhu yuqbalu mursalka waa la aqbalaya in ictadada hadduu ku xoogeystay bimajii'ihi hadduu xoogeysto bimajii'ihi imaatinkiisa min wejhin aakhara wej kale uu ku yimaado wejkaasoo yubaayinu kagadisan aduruqa aluulaa duruqdii hore musnadan kaana ahaya ow mursalan ahaya liyatarajaxa si uu raajix u noqdo ixtimaalu kowni lmaxduufi kan la goynaayo ahaanshadiisa ixtimaalkeeda si uu u raajix noqdo iqatan fii nafsi amri xaqiiq ahaan saasuu yidhi shaafici wanaqala abuu bakrin iraaziyu abu bakr araazi min alxanafiyati xanafiyada kamida wuxuu yidhi wuxuu soo guuriyey waabulwaliid albaajiyu abulwaliid wanaqala abuu bakrin araaziyu wuxuu soo guuriyey min alxanafiyati uu kasoo guuriyey waabulwaliid albaajiyu min almaalikiyati uu kasoo guuriyey ana raawiya raawiga idaa kaana yursilu ana raawiya raawiga idaa kaana hadduu yahay yursilu mid irsaaliyo can iiqaati iqaadka irsaaliyo waeyrihi iyo eyrkoodba laa yuqbalu lama aqbala mursaluhu mursalkiisa itifaaqan itifaaq ahaan saxaaxa ninka taabiciga hadduu cid walba ka irsaalinayo tiqa iyo keyrkiisa maba la aqbalayo mursalkiisa saas waa lasoo guuriyey wlqismu thaali halkaa marka mursalka uga baxa irsaalku isaga dabcan mursalkaan hadda la sheegaya mursal caadi ah hadho waxaa imaan doona almursal alkhafiyu mursalka khafiga ah macno kaloo isagu leeyahay waa imaan doona wthaaliu wlqismu thaaliu qismiga saddexaad oo min aqsaami saqdi ah dhicitaanka min alisnaadi isnaadka xaggiisa oo wax ka dhacaan ah aqsaamteeda ah in kaana bitnayni fasaacida maca tawaali bacdalu wthaaliu marka ishaa muxuu ujeedaa thaalidku waa maxmar aw gayri dalika waay tii hore in lala socdo waay wsaqdu ima an yakuuna min mabaadi'i sanadi min musanifin aw min aw min aakhirihi bacda taabiciyi aw ayri ali aw ayri dalika wlqismu thaaliu qismiga saddexaad oo min aqsaami saqdi min alisnaadi ah ka mid ah in kaana bitnayni laba haduu yahay kuwa dhacay in kaana haduu yahay bitnayni laba hadii uu yahay kuwa dhacay iyo fasaacidan wax ka badan maca tawaali lala qabo isku xig lala qabo isku xiriiraan kuwa dhacay waa isku xigaan laba iyo wax ka badan waa weyna isku xigaan fahuwa lmucdalu mucdal weyaan wailaa haddaanay isku xigin wailaa fain kaana saqdu haddii uu yahay saqdigu bitnayni labo labadaasoo hayri mutawaaliyeyni kuwo isku xiga aan ahayn fii mawdicayni laba meelna ay ka dhacaan maalan laba meeloo kala duwanay ka dhacaan iskumana xigaan laba meeloo kala duwanayna ka go-een fahuwa lmunqaicu fahuwa kaasi almunqaicu fahuwa isagu almunqadicu waay wakadaa waxaa kulamida in saqada waaxidun mid haddou dhaco faqad oo keliya hal mid baa ka dhacay sanadka hal qofaa ka dhacay bis aw amase aktaru baa dhacay hal wax ka badan aw amase aktaru min itnayni laba wax ka badan laakinahu laakinse bishardi cadami tawaali laakinahu laakinse bishardi cadami tawaali isku xig la-aan shardigeeda yacni iskuma xigaan laba i ka badanaa dhaceen laakiin iskuma xigaan labadan mucdu marka munqadicaa la yidhaha kaas marka munqadic waa suuro badan yahay sanadku hadduu hal qof ka maqan yahay xagga horey meelahaas aan ahayn oo dhexdaa hal qof ka maqan amaba laba qofaa ka maqan laakiin iskuma xigaan saddexaa ka maqan iskuma xigaan laakiin midba meeluu ku sanadka uga jiraa waxaa la yidhaha munqadic kaas ayb taa marka iyadu waxaa weyn marka wthaaliu in kaana bitnayni fasaacida maca atawaali fahuwa almucdalu wailaa falmunqaicu haddii mucdalku marka wuxuu noqonaa laba iyo ka badan oo isku xigo shardiga maca tawaali weligaa waa fiirina laba iyo ka badan ayaa sanadka ka maqan waana isku xigaan mucdalaa leedaa o laba iyo wax ka badanaa sanadkii ka maqan ma isku xigaan laakin mucdal may noqonayo ma noqonayo sababto maca tawaaliyaa la waayay maxaad oranaya marka kaas munqaicaa la yidhahdaa laba maba ka maqnay halaa ka maqan munqaic waay weli soo ma garan marka munqaicu isaga waa suura caama taxtahu waxaa soo gelaya suurooyin badan mucallaqi munqaic waa munqaic isaga laftirkiisa mucdalkan laftirkiisa munqaic waa yahay laakiin waxay ku kala duwan yihin shuruuday ku kala duwanta mid walbaa shardi baa haleelaayo markaasuu qaybow raacaa uma ina saqda dhicitaanka min alisnaadi isnaadka xaggiisa oo wax ka dhacaan qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa huwa isagu saqdigaas waadixan mid iska muuqdo hadda halkan waxuu kugu ishaaraa sanadku waxbaa weli saqdigii baan ku jirnaa waxaad dhici karta sanadku inay wax ka maqan yihiin saqdiga laakiin saqdigu laba mid waadix oo la fahmi karo iyo midaan loo jeedin oon waadix aynoo khafi ah labadaasoo dan u kala baxa dhinac kale markuu kaa tuso saqdigii yaa midna wuxuu yahay mid waadix oo loo jeedo kan waadixa maxaa lagu maxaa lagu ogaan karaa masalan ninkaan ninkaan ka warinayo yaa labadoodanba isku mucaasaraba mucaasaraba kama dhexaysa kan waxa weeye masalan waxaad aragtay qutaybe oo ibnu cumar xadiid ka warina waa fahmaya qutaybe iyo ibnu cumar inay inaysan ama qutaybe oo ka warinaayo ad arkaysaa naafic waxaa arkay labadooda inaysan is waxaad fahmaysaa labadooda inaysan mucaasara dhex marin labadooda mucaasara inaysan dhex marin saa darteed qof walbaa gara kara marka taas soo maha nin arday iska bilaaba iyo mid dhexdhexaada iyo culum intaasba waa fahmi karaa sababta taariikhdaaba tan lagu ka saaba labadaa nin inaysan weligood is arkin kaas waxaa la yidhahdaa marka inqidaac oo waadixa soo ma garan midna waxaa weya waa inqidaac khafi ah waay oo waxaa weya haddaad labadaa nin isku fiiriso labadaa nin inay isla mucaasaroodeanaad ujeedaa taariikhda labadooda waxbaa iska maqli karaan arday iyo sheekh waa isu noqon karaan bal waxaa laga yaabaa mararka qaar inaadba og tahayba labadan qof inay wax kala wariyeen labadan qof inay wax kala wariyeen laakiin xadiidkan inqiaac inuu ku jiro oo xadiidkan uusa hebel hebel ka maqlin laakiin caamatan labadooda inay arday iyo sheekh isku yihiinna la fahma kaas marka maxaa la yidhaha waa inqiaac khafi a waay cid walbaa ma fahmi karta somaydan garan kaasuu hadda marka uu kuu sheega markaas wuxuu kuleeyahay uma ina asaqda dhicitaanka min alisnaadi isnaadka xaggiisa ay wax ka dhacaan qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa waadixan mid iska muuqdo yaxsulu waxaa xasilaya alishtiraaku baa xasilaayo wadaagsi fii macrifatihi kan macrifadiisa in la wadaagsado culumdii caamaba ay wadaagsato ka kowni raawi raawi ahaanshadiisa maalan lam yucaasir inuusan la mucaasaroonin man rawaa canhu cidda uu ka warinaayo kaas waa iska waadix aw amase yakuunu inuu ahaanayo saqdigu khafiyan mid qarsoon falaa yudrikuhu ma ogaanayo ila ala'immatu a'immadii unbaa haleelaysa oo garan karto ogaanayso a'immadii dee alxudaaqu ee aadka u dhugta badnaay almuطalicuuna a'immadaasoo mualicuun mualiciinta oo aad wax u mudaalacaysto oo yani aad wax u fiirfiiriya almualicuuna yani mualiciinta ah calaa duruqi alxadiidi xadiidka duruqdiisa iyo asaaniiddiisa mudaalacayn wa cilali lasaniidi iyo asaaniidda cilalkeeda og culamada unbaa kasi kara kaas kale idan inqiaaca khafiga ah wuxuu soo gelaa min baabi cilal waa dhib badan yahay falawalu midka hore wahuwa alwaadixu waa midka iska waadixa eh yudraku waa la haleelaa oo waa la gartaa maxaa lagu gartaa bicadami talaaqii labada wax kala warinaysa inaysan kulmin bicadami talaaqii kulmid la-aan ayaa lagu gartaa bayna araawi raawiga wa shaykhihi iyo shaykhiisa bikownihi ahaanshadiisa oo lam yudrik casrahu casrigiisa inuusan soo gaarin aw amase adrakahu inuu soo gaaray laakinahumaa laakiin labadooda lam yajtamica aynan kulminaaba la ogyahay ayb walaysat lahu minhu ijaazatun walaysat aynanna u ahaanin lahu isaga minhu xaggiisa sheekhan xaggiisa ijaazatun aysan uga ahaanin walaa wijaadatun kitaabkiisaana ma helin ijaazatiisaana ma haysto labadoodiina ma kulmin aska waadix kaas wamin ama meeshaas ayuu yidhi oo inqidaacan waadixa wamin ama meesha ixtiija waxaa loo baahday ila taariikhi baa loo baahday si inqiaaca waadixa u usoo baxo taariikhdii baa loo baxay in markaas wafayaat ruwaad iyo mawaaliid ruwaad iyo buldaantii ay ruwaaddu kala deganaayeen iyo rixladii ruwaadda ay sameeyeen in la diiwaan geliyo aa loo baxay wamin ama meesha ixtiija ila taariikhi baa loo baahday sababtoo litadamunihi koobsiga oo koobay taariikhda ay koobayso taxriira mawaaliidi ruwaati ruwaadda dhalashadooda wa wafayaatihim iyo geeridooda wa awqaati dalabihim iyo waqtigay dalabka bilaabeen wartixaalihim iyo rixladooda waqtigay bilaabeen waqad iftudixa waa la fadeexeeyey aqwaamun qolo idacow sheegta ariwaayata werin can shuyuukin inay ka wariyaan shuyuu shuyuudaas oo yani dahara bitaariikhi taariikhda waxaa ku daahiray kadibu dacwaahum sheegashadoodaas beentoodaas oo ah ku muuqato dadaa taariikhda ku ceebooda wuxuu ku leeya wuxuu ka wadaa taariikhda waxaa loo saa darteed baa taariikhda loo baahay taarikhdu marka maxay koobay iyada waxay ku koobaysaa raawiga waktigau dhashay waktigau dhintay owdaantii awqaadii ay cilmiga bilaabeen dalabulcilmiga markuu bilaabay rixlaadkiisa kutubul jarx watacdiil inahaasay soo khulaaseeyaan waa la garanaa marka hadda weliba annaga waa naloo sahlo raawigan raawigan inuusan ka maqlin iyo maxaa lagu garan karaa waxaa lagu garana tahdiibulkamaalka kitaab aada u weyn waayo raawi markaad fiirinayso raawigan raawigan maka maqlay ayagoo isku waktina ah waxaad fiirinaysaa marka raawigii magaciisa kadib wuxuu sheegayaa asmaau man rawaa canhu dadka asaga ka wariyey iyo ciddii asaga ka warisay laftigiisa wuxuu ku leeyahay rawaa can fulaan fulaan fulaan wa canhu asagana waxaa ka wariyay fulaan fulaan fulaan fulaan soo ogaana marka waxaa u baahan tahay marka inaad taas marka aada aada isaga fiiriso taariikhdii waxyaabahaas oo dhan ayib lidalika muqadimada muslim waxaa ku arkaya ninkii la dhihi jiray abu daawuud alacmaa abu daawuud alacmaa rag wuxuu ka wari jiray anas iyo ragna noocaas wax ka warwarin jiray markaasaa bacdi almuxadisiin waxay dhaheen xagee kaas anas ku arkay inamaa kaana wuxuu yidhi inamaa kaana saa'ilan yatakafafu nnaasa fii daacuuni camwaas yani yani daacuun camwaas ama keyrkiis aduu wuxuu yidhi ninkaan nin dadka tuugsado ahaa jiray suuqyada iyo dadka baryi jire ninkaan nin dalabulcilmiga ku jiraba maba aha see ninkan oo uga maqli karaa badriyiin ama rag marka yani waaweyn ama wuxuud rag ka qayb galay iyo soo wax uga maqli karaa buu dhahaa nin dalabulcilmi lagu yaqaanba maba marka qofka in la dawino dalabulcilmigii waktigii uu bilaabay dadkii uu la kulmay taariikhdii uu dhashay culimmadii mawaaliiddooda in la ogaado waxaa ku imaanaya marka inqiaaci xadiidka inqiaaci in markaa la fahmo dadaa ku fadeexooya buu yidhi marka mucalliqa hoos wuxuu soo qaatay nin marka aad kadaab raqam alhindi la dhihi jiray haa markaas wuxuu yidhi dahabiba imaamu dahabiba miisaan cidaalka wuxuu ku yidhi wamaa adraaka maa ratan ninkaa ratan la yidhaa maxaa ku ogeysiiye xaalkiisa shaykhun dajaalun bilaa raybin waa nin sheekho odayga beenlow oo dajaal oo bilaa raybin shakila-aan u yidhi ayb dahara bacda sitti mia boqol sanadku markuu ahaa kadib uu soo laaray shadaca suxbata saxaabinimo sheegtay lix boqol hijrigi ayuu yimid markaas wuxuu saxaabigan ahay subxaana allah fadaca suxbata wasaxaabatu laa yakdibuuna saxaabada been ma sheegaan kan saxaabi inuusan ahayn taasaa u daliilu yiri nacam wahada jariirun cala allahi warasuulihi ayb marka waxaa weyaan hadda annagan kuwaan noo joogo badriyiinta sheegana maxay dhahaan waa kasii xun yihiin bakanay kasii daran yihin kuwaan badriyiinta sheeganaya kuwaan dhulkaan fidinna dhahayo iyo markii la yidhaha fulaan muxuu ahaa fulaan maa huwa ilaa badriyuni hebel markii dhulka la fidinayo maba joogin ba isaga badri unbau ahaa waxaad moodaa inay la hadlaayaan dad sawiro ah oo sidoodaba yani xayawaanka aan caqli dhaaminaad moodaan yani xasan waxaa dadkaan inay dad dameero la hadlaaya inaad moodaan ummad caqli le xataa inay la hadlaan ma moodid gaalada xataa waxaas ma yeelaysa shaksi yani laleeyahay aabihiis iyo hooyadiis oo yaryar oon qaan gaarin ayuu arkay isaguna sideetan jiroo ahay yani wax bani aadam caqligiisa geli kara firaq caqaa'idkooda inta aan aragnay wax yani fikirkaas kutub ku dhigay ma arkin aniga naam ayb inta yacni umam aaraa kala duwan iyo nixal kala duwan aan maqlayno weli lama arkin firqo qabto wiilka iyo waalidka yani adduunyada wiilkaa kusoo horeeya wax sheega ma aanan maqlin fulaan sideetan jir isagoo labadiisi labadii dhashoon qaan gaarin oo arkay maxay tahay waxaas waas marka kalaamka waa majaaniin ama waxaa wey waxay ku hadlayan wax la garan karan ma marka kuwaas waa ku haboon yihiin ayay ku dhanaan ay maanta dhan marka waxaa lagula bedriyiin bedriyiin xaggee joogta bedriyiin adduunyada hadda ku nool imaamu lbukhaari bedriy marka kitaabu lmaqaazi oo ka hadlaayo raggii bederka qayb galay oo tirinaa asmaadooda waxaan hadda ay sheegaan kuma jiraan kutubta siyar siiro siiradana waa lagu sheegaa marka wuxuu leeya waa alqismu thani qaybta labaad tadliisku xoogaa waa yar wuxuu u baahan yahay bilah tawfiiq sal alla sala alay alxamdu lilahi rabi alcaalamiin وصلى الله وsلم عlى نaبyina mحamd وآlih وصaxبi أجمaعيin ama baعd waxaan ku dhex jirnay munqaطicii waxa uu yihi uma qad yakunu waadixا aw khafiya munqaطicii waxaa la arkaa inuu noqdo mid waadixa iyo mid khafi oo qarsoon faاlأwl yudraku bcadami اtalaqi midka waadixa waxaa lagu gartaa raawiga iyo cidda uu ka warinaya inaanay kulmin min ثma اxtiija ilى taariikh meeshaas ayaa marka waxaa loo baahda taariikhi baa loo bahda halkaas marka waxaan uga hadalnay inqiaaci waadixa ahaa wathani lmudallasu wathaniya midka labaad waaki waa midkii khafiga ahay waay inqiaaca khafiga ah wathaniya midka labaad almudallasu mudallas weeyaan ayb wayaridu bisiiqatin taxtamilu luqaa kacan waqaala saasuu yiri waalqismu qeybta athaaniya ee labaad wahuwa alkhafiyu waa inqiaaca qarsoone wahuwa alkhafiyu ay linqiaacu lkhafiyu waaye almudallasu weeyaan qeybtaas bifatxi laami laamka oo la kordhigo ismu mafcuul min dallasa facala ah laga bixiyo kii la qariyey la tadliisiyey sumiya bidalika sidaabaa lagu magacaabay likowni raawi raawiga ahaanshadiisa xadiidka warinaayo lam yusami uusan magacaabin man axad xadatahu xadiidka u sheegay sababta loogu magacaabo waxay tahay raawigii baa wuxuu qariyey oo uunan magacaabin ciddii xadiidka u sheegtay wa awhama wuxuuna dadka u malageliyey wa awhama samaacahu awhama wuxuu malageliyey dadka samaacahu xadiidka maqlidiisa samaacahu maqlidiisa oo lilxadiidi xadiidka ou maqlay minman ou ka maqlay lam yuxadid bihi aan u sheegin xadiidka washtiqaaquhu meesha laga dhambalay iyo meesha uu ka yimidna min adalasi weyaan min addalasi bitaxriiki la akriyo oo aan min addalsi la dhehina min addalasi wa huwa dalaskuna ikhtilaaqu alaami mugdiga ku darankiisa waa binuuri iftiinka oo ku darmo mugdigii iftiinka isku darno wayanacam sumiya bidalika sidaa baa lagu magacaabay lishtiraakihima labaduba waxay wadaagaan tadliiskan labaduba waxay ishtiraakihimaa labada wadaagid ay wadaagaan fi lkhafaa'i qarsoonaantaay wadaagaan marka waa luqa ahaan iyo yani isilaax ahaan waay waxay wadaagaan laba oo ka dhexeeya khafaha qarsoonaanta ka dhexayso raawigana ciddii xadiidka uu sheegtay u qarinaa cid ka korayso ka warinaa oo u la kulmay lafdi oo wuxuu uga warinaa iihaam gelina ayb kan kalena dee ikhtilaaf alaami binuur isagana khafaa ku jira qarsoonaana ku dhex jirta wayaridu wau soo arooraa almudallasu xadiidkii la tadliisiyey bisiiqatin buu kusoo arooraa siiqo oo min siiqi ladaa'i kamida siiqadaasoo nacam bisiiqatin buu kusoo arooraa min siiqi ladaa'i kamida siiqooyinka wax lagu guto siiqadaas oo taxtamilu ixtimaalayso wuquuca alluqaa alluqiyina waa la dhahaa alluqaana waa labada waa jiraan bisiiqatin siiqo min siiqi ladaa'i kamida taasoo taxtamilu ixtimaalayso ay ku suurtaawdo wuquuca luqa isla kulmid dhicitaankiisa inay raawiga iyo cidda uu ka warinayo inay isla kulmeen yaa ixtimaal ah bayna nacam bisiiqatin min siiqi ladaa'i taxtamilu wuquuca luqa yaa kulmaya bayna almudallisi midka tadliisinaya raawiga wax tadliisinaya iyo waman asnada canhu iyo cidda uu u tiiriye xadiidka xaggiisa ayb kacan oo kale wadalika kaagaasina kacan oo kale waa siiqada can oo kale wakadaa qaala ayaa kuula mida iyadana can iyo qaala iyo oo kale waaye wamataa goortii waqaca ou dhaco bisiiqatin siiqo siiqadaasoo sariixatin cad oo aan can iyo qaala iyo aan ahayno siiqo iska cadoo xadathanii iyo samictu iyo kale u yiri laa tajawuza yani ixtimaal fiihaa siiqada dhexdeedu aanu ahayn kaana kadiban beenay noqoneen arrinteeda tadliis ma aha wax qarsoon way ka tagtay markaas nin uunan la kulmin wax ka maqlen dowdha waxaan ka maqlay ee u tasriixiye kadibay noqoneen been laakiin goormay kadib goormay yani tadliis ay noqoneen waa haddii uu siiqo laysdhihi karo allele waa ka maqlay ama laysdhihi karo kama maqlen markuu ku wariyey siiqada ihaamka keenaysa can iyo qaala iyo oo kale wa xukmu man axad xukunkiis habata canhu oo xaggiisa habata tadliisu tadliisku ou sugnaaday canhu xaggiisa oo ka sugnaaday xukunkiisa idaa kaana hadduu yahay cadlan nin cadaalad ku sifaysan haddii uu yahay xukunkiisu waxaa weya anlaa yuqbala inaan la aqbalin minhu isaga aan laga aqbalin ilaa maa shay maahane saraxa fiihi ou ku cadeeyey dhexdiisa bitaxdiidi ou ku cadeeyey xadathanii waxau dhahay maahane cala alasaxi qowlka asaxa ah sheekhu halkan baxdiga tadliiska uga hadlay alxadiidu lmudalas awalan baxdiga tadliiska waxaa weya waa baxdi oo inqidaaca ka mida inqidaaca ka mid ahaadee nooca uu ka mid yahay waa alinqidaacu alkhafiyu waa inqidaac raawigan iyo ninka uu ka warinayo waa loo dhexeeyaa dhexdooda laakiin nin kasta ma fahmi karo inqidaacaaso inqidaaca iyada marka waa inqidaac qarsoona waxaa fahmi karo dadka jahaabidada oo cilmigan aada u yaqaano iyo yani ruwaad isay u kulmeen iyo riwaayadda axaadiidta ay iska maqleen iyo waxayna iska maqleen iyo dadka yaqaano ayb baxdigaasoo awalan tadliiska uu ka mid yahay tacriifka tadliiska waa kuu sheegay luqa ahaan ikhtilaadu dalaami binuur waay min adalasa laga keenay amaa tacriifkiisa xagga isdilaaxiga ah hadalkiisa marka lasoo koobo waxaa lagala dhexbaxa inuu yahay an yarwiya araawi canman laqiyahu maa lam yasmac minhu muuhiman anahu samicahu an yarwiya raawi raawigu inuu wariyo you ka warinaa canman laqiyahu qof ou la kulmay buu ka warinaa muxuu ka warinaa muxuu ka warinaana maa lam yasmac minhu waxuunan ka maqlin ka warina waa qof uu la kulmay la fariistay ayuu wuxuu ka warinaa xadiid uusan ka maqlin muuhiman dadkiina wuxuu ku ishkaal gelinaa oo ku malagelinaa anahu samica minhu inuu ka maqlayaa loo malayna inuu ka maqlay yaa loo malayna tadliis tacriifkiisa waa kaas an yarwiya raawi raawi inuu wariyo canman laqiyahu yaa ku baxaya raawigu hadduu ka wariyo cid aan la cid uusan la kulmin isaga tadliis lama dhaho tadliisku waxaa shardi ah raawiga iyo cidda uu ka warinaya liqaa inuu dhex marin hadduusan liqaa dhex marin ma la dhaho tadliis awalan haddii liqaa uunan dhex marin mucaasarada aysan dhex marin isagoo aaba inqidaac waadixeen oo noqona markaas ma ogtahay haddii liqaa aanu dhex marin laakiin mucaasara ay dhex martay matalan waktiga waa kulmiyey oo is waktigay noolaayeen laakiin ma aynan kulmin nin banado adduunka uga noolay mana aysan kulmin nin marka uusan la kulmin hadduu ka wariyey waxuusan ka maqlin mursal khafiyaa la yidhaha kaa sabana diqaadkan si fiican isaga fiiri nacam nin aanu la kulmin ee laakiin ay isla mucaasaroodeen ee casri ay wada noolaayeen hadduu wax aanu ka maqlin uu ka wariyey mursal khafiya taas isaga la yidhaha tadliiskuna maxaa la dhahaa qof uu la kulmay mararka qaar ee uu axaadiid ka qaatay ayuu axaadiid uusan ka maqlin oo toos uga warinayo ninkii arkana wuxuu isleey marka lafdiga uu ku warinaayana waa lafdi can iyo qaala camal ah qaala hadda ani waa dhihi karaa qaala abu hurayra radia allahu canhu anuu la kulmay qaalada erey weyn waa el waa dhici kartaa marka qofkii aad ka maqasho xadiidka qaala waa uga wari waa uga warin karaa qofka qof aadan ka maqlin oodan soo gaarinna qaalo waa uga wari kartaa qaaladan erey marka iska waxawaa iyada fadfaad ah oo aada u weyn waay sidoo kale can iyadana waa lamid markaan idhaahdo can fulaan waa dhici karta inaan toos uga maqlay in layga soo sheegana waa ku suurtoobdaa ereygan marka beyna beyna ah oo ay dhici karto in qofkan uu ka maqlay raawiga ayna dhici karta inuusan ka maqlin oo isticmaala kii sariixa ahay waa ka tega oo haddii lafdi sariix ah haddii uu lafdi sariixa uu keeno sida matalan inuu yidhaahdo xadathanii fulaan hebela ii warramay fulaankan iyo asaga waa kulmeen xadiidkan uu sheegayana ma ka maqlen maxaa la dhahaa markaas waa been waay kadaabubu ku noqona raawigi soo ma garani marka tadliisku meelo badan uu geli karaa markashuruuda marka dawaabidaasu leeyahy an yarwiya raawi can man laqiyahu maa lam yasmac minhu muuhiman anahu samica minhu tacriifkaasu marka leeyahay isaga marka tadliisku anwaacu leeyahay waa kala noocya badan yahay wuxuu kala baxaa tadliis lisnaad iyo tadliis shuyuukh hadhow kutubta alfiyooyinka iyo kutubaha waaweyn tadliis isnaadka wuxuu kala baxaa intaasoo nooc tadliis lcadfi iyo tadliis sukuud iyo waxyaabahaas u kala baxaa iyo kuwo kale oo aada u tiro badan tadliis taswiya iyo u kala baxaa waa badan yihin tadliis isnaadkana waa mid hadda anaga aan tacriifin an yarwiya raawi can man laqiyahu maa lam yasmac minhu muhiman anahu samica minhu amaa tadliis shuyuukh iyada waxaa la yidhaahdaa sheekhiisii ayuu dadka ka indha tiraa wuxuu samaynayaa magaca kunyadoo caan ku yahay matalan magaciisa uu isticmaala xadathanii muxamedun ayuu leeyahay markaa dadkii ma gara karaan hadhow marka maxamedka ayaa laga wadaa ama mararka qaar waxaa weeyaan waxaa loo yaqaanaa magacuu ku caan baxay kunyadoo isticmaala xadathanii abu saciid walaa yucrafu abu saciid yani matalan abu saciid waxaa laga yaabaa inu inuu marka aan markiiba la garanin ihaam waa markana waa tadliis waxba qarina maxaa marka sababaya midkan dambe tadliisu shuyuukha mararka qaar waxaa sababi karta sheekhu inuu daciif yahay sheekhaan marka daciifka oo wax ka wariya in la dhaho ma rabo wuxuu samaynaya magacii buu ka bedela magacii uma isticmaalaya laqab ama yani naanays ama ama waxaan loo aqoonin ou ku isticmaala waxyaabaha kaloo ka keena waxaa ka mid a in tadliiska qof ku xambaaro kan yani tadliisu shuyuukha waxaa ka mid a qof inuu sheekhu inuu yaryahay ardaguna uu markaas ninka xadiidka warinayo inuu nin weyn yahay qofka uu markaa ka warinayana inuu aada uga yaryahay da ahaan iyo dabaqa ahaan marka wuxuu diidaa in la yidhaahdo hebel ma adiga hebel hebeluu wax ka wariyay oo aada uga yar taasuu diidaa xoogaha marka magacaan loo aqoonin uu samayna magacii loo yaqaana hadduu sameeyo ila waa la fahma way sameeyaan waxaa kale mararka qaar ku xambaaro tadliiska inay yani tadliisu shuyuukha in shuyuukh badan inay leeyihiin inay muujiyaan marna waxuu sheegaya kunyada mar wuxuu sheegaa laqabka marna wuxuu sheegaa magaca hadhow midka uu caanka ku yahay waa la garanaa laakiin labada kale marka la arko waxaa laisleeyahay sheekh kale xoogaa marka wuxuu ku sameynaa in marka taasna marka waxaa la yidhahda qofku samaynaya almutashabicu bimaa lam yucdam wax aan la siinin bu marka uu isku dharjina culummada marka tadliiska aaday uga hadleen ragga aada uga hadlay shucbaa ka mid ahaa aada weliba u zajiriyey oo gaarsiiyey yani laba riwaayaba waa laga wariyey shan oo aada khatar u ah mid wuxuu yihi an ashraba bawla ximaarin axabu ilaya min an udallis dameer kaadadiis inaan cabaan ka jecela inaan tadliisiye xadiidka mar kalena wuxuu yihi laan azniya axabu ilaya min an udallis marka yani zinada iyo tadliiska zinadaas yan hadda kama wadee yani macnuhu waxaa weya zinadiiba yani tadliiska meel dheer u geenaya dadka inay ku quustaan oo rabaa ee maana zinadaas fiican inuu leeyahay macnaheedu saasay culimadu toojiye qaar kale waxay dhahen atadliisu akhulkadib tadliisku beenta walaalkeed wa been ma ahan laakiin waxa weya dadkii baa la camayna ayb qaar kale waxay dhaheen tadliis inaan mara qof u tadliisino oon u qarino oon saas uga gadanno waana laga reebay fa kayfa xadiidka nabiga alayh salatu salaam adu calaa kulli xaal aadaa marka tadliisku uu xun yahay ragga wax tadliisiya laftirkoodan isku daraja ma aha ragga aad tadliiskooda ugu daran yahay oo tadliisu taswiyaha iyo waxyaabahaa sameey baqiyat ibn lwaliida kamida iskiis iqo u ahaa laakiin kaana yudallisu can kulli man daba wadaraj qof walbo can kulli man haba wadaba u ka tadliisin jiray ninka baqiye leera axaadiidtiisu nadiif ma ahan ka feersooy marka aada uga feerso waxaa kamid a alwaliid ibnu muslim sheikh waxuu kamid yahay rijaasha bukhaari iyo tadliisu taswiyu samey jira awsaaci baa sheekhiisa ahaa isaga marka awsaac shuyuukhda awsaaci ee ee daciifka ah shuyuukhda awsaaci ee daciifka ah ayuu wuxuu samey jiray intuu meesha ka bixiya sanadka ayuu awsaaci iyo wuxuu isku rakibi jiray marka shuyuukhdiisa kii ka saxeeyey oo isku rakiba meeshiina wuxuu ka saaraa shuyuukh lawsaaci adicaaf shuyuukhda awsaaci ee daciifka u ka saaraa maxaa saan u sameynay marka la wuxuu yihi ambul lawsaaciyi awsaaci baan aniga aan aada u sharfaayo yii inuu daciif wax ka wariye in la arka ma rabo sheekayga inuu daciif wax ka wariye in la arka ma rabo markaasa waxaa la yidhi haddii sidaan la arka waxaaba laisleeya awsaaciyaaba waxaan sameynayo ba laisleeya haddii shuyuukhdii oo meesha ka maqan la arko waxaa laisleeyahay awsaaci baaba falkaan sameynayo marka dhibaad usoo jiidaya sheikhiyaa markaadu tadliiska marka waxaa weeyaan isaga midda kale tadliiska asalkiisa ama iskiis uma aha jarxi uma aha tadliisku jarxi ma aha taana in la ogaado oo raawi cadli ah oo daabit ah ayaa mudalis noqon kara walidaalika aimo fara badan sufyaan ibnu cuyeyna tadliisa aa lagu sheegaa waxaa lagu sheegaa tadliis qataada lagu sheegaa waa badan yihiin ragga marka maxamed ibn muslim ibn tadrus abu zubayr almaki waa badan yihiin ragga lagu sheega tadliiska oo min rijaali saxiixayn tadliiska marka xukunkiisa u sheegay kadib xukunkiisa waa maxay ninka mudalliska a riwaayada uu wariyo ee can uu ku wariyo ama qaala wixiiba muxtamiloo dad uu ku ihaam geli karo waa laga istaagaa wixii laakiin iska cad oo aanu dad ku ihaam gelinaynin iqana uu yahay raawigaas waa la aqbalaa sida xadaanii hadduu dhaho kale qataadoo kale xadaanii fulaan markuu yidhaha waa laga nabadgalay tadliiskaas waa iska qaacido guud oo caam ah waa midaas qaacidada waxbaa mararka qaar ka baxaaya oo cilmu lxadiidka cilmi jiida ma ahno meel isaga dhegan mararka qaara qawaaciddii laga baxaa qaraa in looga baxaa darteed mudalisiinta can iyagoo ku warinaayo xadiidkooda oo saxiixeynka ku dhacayna faraha laga qaadaya oo waxaa la yidhaha cancanatu saxiixayni maxmuulatun cala litisaal saxiixeynka cancanada ku jirto ragga mudalisiinta iyagoo can ku warinaya la arkay itisaala lagu xambaara maadaama labada kitaab qabuul lagu qaatay culamada qaar a marka abulxajaaj ilmizi baa la su-aalay oo la weydiiyey subki uu su-aalay arrintaan maxay tahay uu yidhi markaasu wuxuu yidhi haakadaa yaquuluun saasay dhahaan cancanatu saxiixayn maxmuulatun cala litisaal laakiin waxa uu yidhi marka isaga xoogaa marka wuxuu yidhi sidaasay sheegayeen laakiin hadda marka khaarija saxiixaynna in la yidhaha ninkii isla halkiina waa daciif cancanadiisa fi saxiixaynna lagu dhaho xoogaa marka wuxuu waa waa waa arrintaas isaga marka uu ka yar waxbuu ka muujiyey ibnu daqiiqilciidna sidoo kale waxbuu ka muujiyey ijmaaca xasilay leeyihiin uu yidhi ijmaac ma xasilin uu yidhi ijmaac marka wuxuu yidhi yani ijmaaca labadan kitaab ku xasilay leeyihiin laakiin wuxuu yidhi haadihi yani iyo waxay dhahaan uu yidhi waxaa laga yaabaa saxiixeynku in saaxibu saxiixa inuu dariiq kale uu arkay oo xadiidka uu samaac leeyahay dariiqaas inuu xadiidkii kusoo qaatay marku saxiix ayaa la arkaa wa haadihi ixaalatun calaa jahaalatin wax aan la ogeyn oo laysku ixaalaynayo de waa waxaa dhici karta inuu ogaaday iyo waxaa dhici karta wax hadda lahaayo la ogyahay maaha ijmaacan waxoogaa yar waa ka yar sii diiday laakiin ijmaaca xasila calaa kulli xaal ijmaac ayaa xasila abulxajaaj isaga wuxuuba yidhi axaadiid waxaan haynaa hal dariiq keliya ku timid oo saxiixa ku sugan mudalisna oo werinayo canna uu ku werinayo aawo dariiqi lagu xoojinayo labaad maba haynu yidhi dariiq labaad marka calaa kulli xaal aqwaashaasoo dhan un maadaama labadan kitaab axaadiidta ku sugan lagu aqbalay bilijmaac lagu aqbalay cancanatu saxiixayn maxmuulatun cala itisaal qaacida shaqaynaysa ayb marka riwaayada xukunka marka riwaayada mudaliskaana xukunkeedu saas waay waxaa u kala qaaday saxiixayn iyo ayruhu fii kayri saxiixayn tadliiska ku dhacay mudalis can ku werin hadaad aragto waa laga istaaga haddii riwaayo xoojinaysa aan la helin amaa fi saxiixayn maxmuulatun cala litisaal aa laleeyahay waxaa kaloo iyadana laga hadlaa tadliisku marka waxaa dhici karta yani qaraa-in darteed inaad aragto nin mudallis ah oo can ku wariyey haddana khaarija saxiixayn ay tahay lana aqbalayo mararka qaar arkay qaacidadii laga baxaayo waxaa kamid a matalan ragga qaarkood iyo ragga mudalisiinta ka warinaya qaarkood ayaa axaadiidta mudalisiinta aada u kala gufay markaasay yaqaanaan wixii yani asal saxiixa le iyo wixii aan lahayn matalan shucba wuxuu yihi kafaytukum tadliisa halaatatin saddex tadliiskooda anaa idinkaga filanay ragga uu sheegay qataade iyo thawri iyo acmash acmash inuu ahay male ninka kale qataada iyo thawri iyo acmash marka qataada haddaad aragta marka riwaayatu shucba can qataada isagoo can kusii werinaya riwaayatu shucba can anas haddaad aragto ma dhehaysid marka cancanatu qataada ku jirta waa daciif xadiidka ma mar hadinka ka wer shucba uu yahay qareenadaasa marka lagu qaadana waxaa lamida layt ibnu sacad hadduu ka warinaya abu zubayr almaki abu zubayr almaki can jaabir abu zubayr waa mudalis mararka qaar marka waxaad arkay riwaayo laytaa werinaayo abu zubayr uu ka werinayo abu zubayrna jaabir oo can uga werinayo waa la aqbalaa iyadana sababtoo layt ibnu sacad axaadiidtii abu zubayrow io bandhiguu yidhi waa u bandhigay wixii marka asal saxiixa lena waa ka qaatay wixii aan asal saxiixa lena waa yaqaano uu ka tegey idan marka leyt markuu ka werinayo abu zubayr abu zubayr marku yani leytaa werinayo abu zubayr ka werinayo markuu ka werinayo tadliiskiisa laa yaduru waxa ma dhibaayo waxaas marka waxaa lagu bartaa lama koobi karo sideeda lagu xifdiyaa kutubta takhriijka iyo kutubaha xadiidka mudawalaadka laga bartaa marka wax iska jaamida maaha haddaa aragtay marka mudalis oo can ku werinayo inaad iska tiraahdeed maxaa xadiidkan loo saxeix yeelay mudalisaaba ku jira canuuna ku weriyey qaraa-in badan baa jiri karta na adugu qaacidada waa shay haalibi ah waa inaad taa ogaataa lagaa rabaa waxaa kaloo marka hadlay intaas inahaasu marka aduu sheeganayo wakadalika almursal lkafiyu mursalka kafiga u kaale wakadaa sidaas oo kale waxaa kuule waxaa lamid a inqidaaci khafiga ahaa waxaa kamiduu yidhi wathani lmudallasu wakada lmursal mursalkiina waa lamid mursalkii de alkhafiyu qarsoonahay iyo min mucaasirin idaa sadara hadduu soo fulo mursalkaas idaa sadara hadduu soo fulo min mucaasirin uu kasoo fulo nin mucaasir ah raawi sheekhiisa la mucaasirooday mucaasirkaas oo lam yalqa aan la kulmin man axad aan la kulmin xadatha canhu ou ka xadiidaayo axadka